wala ujeedaan galabta Ee, waxaan taaganahay waa xeebtii magaalada qandala xeeb aad ka u quruxda badan oo qiimaha badan oo barwaaqada ah Ee, ku taal magaalada qadiimka oo taariikhiga ah Ee, maanta waxaan taaganahay Ee, magaaladan waa magaaladii cadow ah, uu yimid laga xoreeyey Ee, wax badanoo dhibana way ka geysteen hadda waan ka hadlaya magaalada waa ka geysta baan u malaynayaa ee dhib badan bay dadka u geysteen Ee, hay-adihii dawliga ahaa wixii yaalayna waa qaateen waxna waa jejebiyeen Ee, dadkii shacabka ahaa guryahoodii bay bilnaqaysteen Ee, oo hadda dumarkii u dambeeyey ay iga dacwoonayeen dhibka ay ku sameeyeen daxadka uu leeyahay la qiyaasi karin Ee, magac islaamna waa ku qaraabanaya marka waad garan kartaa inaysan dad islaam ahayn Ee, dadka dadka gawracaya oo biraynaya dadka dadka dhibaataynaya waxaan shiddo ahayn magaalooyinka biyaha ka jaraya Ee, dadkii guryahooda bilalaqaysanaya Ee, caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo dadka wixii lagu adeegaya burburinaya waad garan kartaa inaysan marka islaam aysan shaqo ku lahayn Ee, waa gaalo la isjeclayo loo baahan yahay weeye Ee, inta yararka ah oo khaldantay oo wiilasheena haddii jiraan Ee, ilaahay soo hanuuni ayaanu leenahay wixii soo hanuunaa waan soo dhawaynaynaa wixii dagaal iyo shiddo wadana waanu la dagaalamaynaa waan iska celinaynaa waana ka adagnaa waana ka adkaan jirnaa ayaga iyo kuwa tira badan oo hadda ka hor puntland isku dayay inay dhibaateeyaan Een, waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadka reer qandala sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen sida ay u garab istaageen ciidamada Een, eh, difaaca puntland Een, ciidamada waan saragnay waana booqday waana saragnay waana u tegey Ee, geesiyaal weeye dhulkoodii Ee, dhib iyo dheef waxay qabaanba ugu adeegayey Een, si fiicanna u hawlgalay cadowgiina ka guulaystay waxa yaroo kasii dhimanna insha allah ilaah idinka dhammaystiri doona annaga daacash ma wada deganaanayno dhulkana ma ayna dhulka annaga iska dhulka iyagii weeye Een, ciraaqna lagama laha siria lagama laha meelkan lagama laha puntland waa Punt- reer puntland baa iska liya soomaali marka een, wixii hadda dambe oo sii jirjirana waanu dhammaystiri doonaa dadkan puntlandna nabad inay ku noolaadaan nabad ku seexdaan nabad kusoo toosaan ayaa anaga waajibka iyaga diiniga ah iyo midka dawligaaba uu yahay waana fulinaynaa insha allah idinka ilaahay haddii ilaahay yidhaahdo Een, ciidamadana waa bogaadinaya waana u mahadnaqahayaa Een, marka guul iyo khayr baan rajaynayaa puntland ha guulaysato horaha u socoto dadkeeduna ha midoobo gacmana ha isqabsado cadowgeedana ha iska difaacaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin khayr